innaa lilaahi waa innaa ilaahi raajicuun inta dhimatay ama ninka walaalkeen oo dhintay ilaahay meelsan hagee inta ka dambaysa ama ka hertana iyo inta ree awgaraale iyo inta ree tarbaje kulligeed warhaasiya haanu u malaynina ninkaan inas ka dhintay ogaraale kelix ama tarbaje in samaan rabto kenya kulli joogto ama adduunka joogta waa ka wada dhintay annaga hadda waxaan inta u imaanayaan sababteenna waxaa waaye inaas ninkan naga annaga naga dhintay dhulku waa la firaarsanya moogiye inaad qafkii annaga naga dhintaasya oon la laxabanayn oon wax kulli soo xirayn inaan imaadna oon geerida imaan waa meel wakhtigaa dhintay iyo hadda dhexdoodana talo badan sida m c a u sheegay ilaa madaxweynaha waa ogya ninkaan meeshaan lagu dilay ilaa madaxweynaha waa ogya maxaa dhe waxaa militarkan kulli asaga commander in chief og asaga waa markii lagala hadlay subaxda ajir amraan la bixiyay diyaaradahaas meeshaas ha tageen dadkan ha soo ilaaliyaana nimankaas meel looga dabatirkan ha lasoo qarxiyay marka in madaxda madaxweynaha ka soo bilaaw wasiirka iyo inta shaqada ku leh m c a-ga annaga kulli sidaasaan ugu laxabanaynaa sidaasaan waxaan isugu soo xirayn midda kale oon inta u imaad haddana u joogno horta qaybo badanaa lagu joogaa markiis madaxweynaha sidaas ay tahay gavanahan waa naga warqaba asagana waxaan waa la shaqaynaynaa ilaahay gabanayni waa asagana waxaad igu yidhi tacsiyada adigana gaar iga geey warkaiga geey macnahaas hadda nairobi had jiraa eh markaa tagta iga sii hormar anigana tala kalaama galaa eh iga sii hormar ee codkayga geey inaan la xanuunsanahaaya inaas ninka naga dhintay waxaa kaloon inta u imaadnoon tusaynaa niminkan tuugada oo durka wareega oo magac diin ku qaraabana oo annaga gaala nagu qorah ooy dad kale soo dirsanayeen haddii ay u malaynayeen dadka ay ka babaraxsiinayeen hadday inta joogaan hadday meel kastaa joogaan ha maqleena hadday geeri ka cabsanayn annaga nagama cabsanayn taas hortaa ogaadeen inaan ka cabsanayn annaga aan gurigayn ugu baxaynin taas dhagaha ka buuxsadeena